awoodii dawladnimoyo ammaan baan u baahan nahay
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti xiisale akhyaartana dhegaysanaysaay ku soo dhowaada barnaamijkii martiso barnaamijka martiso oo reer raadiyo daljirna waxaa toddobaadkan marti u ah aniga waxaa la yidhaahdaa cabdilxakiim xaaji cabdilaahi xaaji cumar cami waa madaxweyne ku-xigaha puntland oo si durugsan u falanqaynaya xaaladda ay iminka ku sugan tahay puntland gaar ahaana dhinacyada amniga abaaraha dimuquraadiyadda dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimo kale marka waxaan jeel jeel dusha ka furan baanu ku jiraayo waxa aad ka hadlaysa iyo kaftankaa iyo gabdhaha jacaylkaa iyo adeero muran baanu ku jiraa barnaamijku waa martisoor anigoo toolman ayaa ka soo jeedinaya stuudiyaha daljira magaalada garowe waxaadna nagala socotaan dhammaan deegaanada puntland kuwa galmudug bariga etoobiya qaybo ka mida somalilan xeebaha koonfureed ee yeman iyo barta internetka ee radio daljir com aan gudagale ee injineer camey dhowaan ayaan kula kulmay xarunta madaxtooyada puntland ee magaalada garoowe wuxuuna ku bilaabayaa taariikhdiisa nololeed bismi illaahi raxmaan iraxiim dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto guud ahaan iyo gaar ahaan reer puntland meel kastay joogaan waa salaamaya salaanta islaamka ta ugu qaalisan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga waxaa la yidhaahdaa cabdilxakiim xaaji cabdilaahi xaaji cumar cami waxaan ku dhashay runtii qabri dahare oo etoobiya dowla degaanka soomaaliyeed qoraxay meel la yidhahda aan ku dhashay wax yar u jirta meesha la yidhaahdo qabri dahare xilliga taariikhdu waa sir dadku isma weydiiyo haddii xilligan la gaadho la isma weydiiyo xilli horay ahayd alxamdulilaah ilaah baa mahad leh iskuuladii waan ka soo dhammaystay muxuu ahaa dabeetana dee sidii soomaalidu markii ay iska jilicsanayd nin waliba waa dhoofay taariikha badan baan leeyahay hadday sacuudiga tahay iyo hadday maraykanka tahay iyo hadday puntland tahay intaba waa taariikhdaydu intii udhexaysay shaqadii shaqadii iigu horreysay runtii mushaharka ma xusuusto laakiin shaqadii iigu horreysay waxay ahayd supervisor baan ka noqday shirkad ku taala sacuudiga riyaad ku taala qeybta gaadiidka yan waxaan ka ahaa supervisor dabeedna way iga dhammaatay mid kale oo iyana meel kale gobolkan brayda la yidhaahdo yan isagana cunaysa yan isagana kii mid lamida bosishankii mid lamida aan ka qabtay oo supervisor baan ahaa gaadiid fara badan bay lahayd saddex boqol iyo lixdan gaari markaa waxaan ku shaqaynayay qeybta farsamada yaan ka ahaa runtii gaadiidka yaan ka ahaa madax dabadeetana waan ka tegay sacuudiga markaan soo galay dalkii waa burburay markii uu burburayna ano wax yar joogayba maraykanka yaan u dhoofay isagana hal muddo ah iyaan ku maqnaa dabadeedna dalka waa kusoo laabtay laba jeeroo kala jaada two thousand nine waan noqday siddeed bilood markii aan joogay haddana sanad ka bacdi baan soo laabtay oo kusoo laabtay garoowe
madaxweyne ku-xigeenka puntland baa tahay horta markii u horreysay goormee kugu dhalatay inaad siyaasadda ku biirtid oo aad xil dowladeed qabatid
runtii inaan siyaasadda galo waxay igu dhalatay anigoo maraykanka jooga two thousand tankii yay ahayd muddaan la rafanayey oo reerka oo u badan dad badani maraykanka ka joogaan maamadii maamooyinkii wada joogaan walaalahay joogaan kulligood ay wada joogaan san diego iyo meesha la yidhahda eden prairie minnesota markii aan fakarka la soo qaadayna runtii waa laygaga hor yimi haddii laygaga hor yimina waan xusuusnahay markii hore madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaasoo hadda lafta madaxweynaha puntlandna baa maalin lasoo wacayo wuxuu igu yidhi ma danaynaysaa waxaan rabaa inaan wasiir kaa dhigo dabeedna waxaan idhi waa soo tashanaya reerkii baan dib ugu laabtay waa xilliguu ra-iisul wasaaraha ahaa dabadeedna reerkii baa faamiligii baan ugu noqday faamiligii waa ku kala jabay hawshii adigu runtii maanay noqonin sababo aawadood wixii intaa ka dambeeyey waa two thousand two alifkii markaa niyadda mar walba waxay igaga jirtay in aan siyaasadda galo imaanshahaygii aan meesha imina saddex arrimood yacni puntland aan kusoo laabtay saddex arrimood baa iigu weynaa ilaahay mahaddii saddexdii arrimoodba ilaahay baan uga mahad celinayaa waa ii- waa i hirgaleen ta hore waxay ahayd xilliyada dagaal foolxunba wuxuu ka socday muxuu ahaa hargeysa iyo reer buuhoodlo aada u dagaalamayey dabadeetana ujeedakaygu wuxuu ahaa bal dagaalkaa sidii loo joojin lahaa in la sameeyo muddaanu ka daba wareegeynay waa yani diidmo dadka ka timi aawadeed eh, waa laygu rasaaseeyey rasaastii gurigayga hadda way ku taallaa weli buuhoodle En, eh, adig oo la ii arkayey nin yacni aan nabadgelyo wadine wata dana isaga gaar u ah ama hargeysa dadka u wada ilaa nacaybka reer buuhoodle iyo somaliland ilaa heerkaasuu taagan yahay cadaawadduna meel xun bay runtii maraysa adigu eh, bifadlillaah eh, muddo yar ka bacdi buuhoodland haddana ku laabanay dadkii aan wada hadlaynay odayaashii eh, yacni eh, ama ismadii isaaqa iyo siyaasiyiin iyaga ah En, eh, waxaan ku soo laabtay buuhoodle dabadeetana annagoo rag badanoo boqolba ku dhow yaanu buuhoodle ka soo baxnay maalintii hore waa lay rasaaseeyey maalinta dambe En, eh, hargalay baanu soo baxnay cidna umaanaan joojin waxaanu nimi eh, oog iyo caynabana waanu ku shiraynay oogna waa seexanaynay halkaasaanu muddo dhowr iyo toban cisho ah ku joognay oo xiisadda daminteedii xiisadda alxamdulilah waa ku guulaysanay waata ilaa iyo iminka buuhoodle runtii weli ay nabadda tahay waxyaaba yaroo de ka dhaca waa jiraan laakiin si guud wax dhibaataya ma jiraan ilaahay baa mahaddaa leh Eh, midaanu ka shaqaynayna waa ay ahayd madaxweyne ku-xigeenka puntland inaad isu sharaxdid goorka ku dhalatay iyana waxay igu dhalatay waa ugu imi markii hore aan ka soo kacay eh, maraykanka ayaan ku yidhi saddex shay baan u imi dagaalkaa isagaa inaan joojiyo N- labo in aan wax ka ansixiyo dastoorka puntland iyadana ayay suurta gashay ta saddexaadna waxay ahayd inaan isu sharaxo eh, madaxweyne ku-xigeenimada eh, puntland iyadiina waa ii hirgashay ilaahay waa igu guileeyey ilaahay baan uga mahad celinaya
su-aal waxaa jirta in badan dadku inay wuxuun ka ogaadaan ay iska jeclaan lahaayeen in madaxweyne ama ku-xigeen la noqdo oo shaqo noocaas oo culus la qabto iyo in banaanka la joogo oo aan xil lahaynin farqiga u dhexeeya dhinaca nolosha maxaad oran kartaa runtii markaan kuu sheego eh, yacni magac meesha waa ku jiraa laakiin waxaad ogaataa magac kastoo aad ka hesho qofka bini aadamka ah culayska saaran aad buu u badan yahay yacni markaan ilaahay eh, yacni aanan been sheegin oo ilaahayna markhaati ka yahay marmar bay ku kalifaysaa habeenkii inaadan seexanin oo aad soo kacdo sidii cajlo dib loo celiyey wixii maanta aad dadka istilaahdeen iyo wixii eh, mashaakilaadka ku qabsaday iyo waxa ku sugaya iyo oo weliba sidaana dee soomaaliya loo joogo oo dhib iyo walwal iyo seexanwaa yaa kugu dhacaya marka waxa weeyaan runtii qof gurigiisa markaan joogayba gurigeygaan iska watay gaarigeyga cas baan watay nin yacni labada gelinba labistaan ahaa yacni wax dhiba maan qabin yacni alxamdulilah xoola la-aanina ima haynin reerka iyagu alxamdulilah maasha allah wuu buuxaa Eh, wax xooloohoo aad heshid xoolo umaan iman laakiin magacna aad heshid haddii aad dalka wax ka bedeli kartana aad wax qaban kartin aad qabatid two thousand ninekii markii aan imin waxaan soo maray dariiqa gaalkaxayo iyo garowo u dhexeeya oo sidii dowladdii eh, central governmentka hayd ay u dhacday aan waxba laga qaban yacni waxaan ka nacay ka naxay saddex dowladood baa iska bedelay Eh, waa eh, ilaahay u naxariistay cabdilaahi yuusuf iyo eh, generaal eh, cad- madaxweyne caddan muuse iyo eh, eh, madaxweyne cabdiraxmaan faroole oo markaa hayay xilka sideeba u dhacday siddeetan kilomitr baa markaa waan qiyaasay siddeetan kilomitr baa waddada xun waxaan ku yidhi war saddex dowladood baa isbedelee raggii aan kula sheekaystay qaarna waa dhinteen qaarna waa nool yihiin sideebaa siddeetan kil- siddeetankan kilomitr loo samayn la'ya marka xilligaasay igu dhalatay alxamdulilahi rabbilcaalamiin kumaan khasaarin iminkana madaxweyne ku-xigeen puntland oo ku faraxsan baan ahay ee waxaan u- laakiin eh, wa- waddadii weli wa- weli waa sidii oo m- eh, hadda muddo saddex sano ku dhowaad xilka haysa adiyo madaxweyne gaasba waa joogtaan waddadaas aad sheegaysidna weli siday u burbursan tahay oo aniga laftayda safarada inaan gaalkacyo aado wax in badan dadka ka jira diidaan ka mid ah anoo waddada dhibsanaya dad badan baana ila mid ah oo qof kasta oo ku safraa sida adigu aa sheegaysid buu dhibsanaya marka eh, weli de haddiina wax qaban soo lama oran karo eh, weli wax miidna soo kordhin la taaban karo waxaan dareemayaa taa taariikhdeedu way caddahay Eh, in la samaynayo oo la wado oo serveygii la wado oo shaqaalihii la wado oo g i z oo jarmala ayaa fankeeda bixisay Eh, runtii lacag ku filan eh, baa loo hayaa eh, hadda Eh, oo diyaara oo reydi contractkii iyo wixiiba hadda lagu tala jiraa ayaamaha soo socda eh, in la bixiyo contractgeedii marka alxamdulilaahi rabbilcaalamiin Eh, ilaahay waxaan leeyahay ilaah baa fadligaa leh Eh, rajada aad qabtaa waxa weeye inta eh, weli waktigiusan idinka dhammaanin eh, in waddadaas oo eh, adigiyo tolman baad ku safartaan oo inaan maaragtay inaan ka tegin iyadoo sidaas waxaan ugu bashaareynaya ummadda reer puntland meel kastay joogaanba Eh, fadliga ilaahay iyo awood eh, madaxweynaha iyo dowladduba ay saartay in dariiqaasi uu eh, la sameeyo Eh, wuu samaysmayaa intaan xilligu dhammaana ilaahay idankii kuwa ta- eh, waddadaa iyo waddooyin kaleba waa waa waa la hirgelinaya haddii la idmo arrimaha aadka loo hadalhayo oo weliba madaxweyne gaas uu aad ugu celceliyey xilliga uu murashaxa ahaa waxaa ka mid ahayd arrinta xisbiyada badan ee puntland in nidaam doorasho aftidudweyna laga qabto ilaa iyo hadda inkastoo dee wax badan aad qabateen oo guddigii la magacaabay oo haddana waxaa la leeyahay waktigii wuu ordayaa Eh, taas eh, rajo intee la-eg baa ka qabtaan inaad ku guulaysataan Ah, runtii waa run Eh, rajada ma xuma Eh, laakiin rajada ka hor waxaa loo baahanya waxyaabo fara badan in la helo waad ka warhaysaa guddigii in la sameeyey hase ahaatee markaa daaqad xidhaba mid tii ka weyn baa marmarka qaarkood kugu furanta waxa weeye eh, dhaqaalihii la bixin jiray eh, eudu samayn jirtay eh, bixin jirtay eh, runtii lama haayo Eh, dowladduna dhaqaale ay ku bixiso fara badan hadeerta ma hayso haddii nalaga caawiyo oo annaguna aanu wax la nimaadno eh, international community-ga eh, na ay wax la yimaadaan waxaan qabaa arrintaasi inay si fudud u hirgeli doonto haddii lahay ogolaado Eh, waanuna haynaa wadadeedii baanu haynaa rajaduna nooma xuma ee rajadayadu aad iyo aad bay u weyn tahay insha allah waa arki doonaa iyadoo dadku een, eh, hawsha iyadaa la codaynayo
Eh, aad baad u mahadsan tahay eh, mudane madaxweyne ku-xigeen Eh, waxaan rabaa eh, eh, arrin aad u weyn baa jirta oo muddooyinkan aad looga hadlayay oo ah arrinta abaaraha Eh, waxaan la socday mar dhexe in la sameeyey eh, guddi gurmadka abaaraha loogu talagalay oo guddigaas adigu aada guddoomiye ka ahayd Eh, haddana xaaladdu waa sii adkaanaysaa inkastoo xilli roobaad la galay haddana roobab micnale ilaa iyo hadda madiin xag allah weli laga sugayaa Eh, arrintaas bal waxaad nooga warantaa saamaynta abaaraha xilliga kan puntland ka jira intee bay la eg tahay xoogaalnimadaada
Een, aad iyo aad bay u ballaadhanta runtii markaan dadka la sheekaysanaynana waxay u eg tahay xilligii abaartii ugu xumayd ee ina soo martay ay dalka soo timi ay dhacday mid ka xuni inay runtii dhici karto sababtuna ay tahay afar xilli roobaad baan dadku helin badidoodu boqolkii siddeetan iyo shan puntland afar xilli ro- roobaad baan la helin Een, waad garan kartaa marka afar roob ay di'i waayaan ee la waayo abaartu heerkay noqonayso waana lagu jiraa hadda Een, eh, guddi baa jirta weliba aan anigu madax u ahay oo chairman u ahay oo guddida abaaraha ah tii hore ee bishii february lix iyo tobankeedii markii la bilaabay guddida iyadii ay shaqada bilowday wixii aan qaban karaynay waa qabanay xoo xoogaa roob oo aan naf lahayn dhulka qaarna seejiyey qaarna ku da-ay baa dhacay intii ka dambaysayna waxaad moodaa noloshu inay uun mar walba kasii xumaanaysay waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed ee guud ahaan iyo gaar ahaan reer puntland urbaha iyo iyo iyo gudaha labadaba in xaaladda abaartu ay aad iyo aad iyo aad u baahsan tahay u adag tahay u xun tahay waxaan leeyahay xilligii laysu gurman jiray diintu sheegtay baa lagu jiraa mana dhici karta mar walba eh, iyo goob walba in la yidhaahdo dowladda in wax laga sugo waxa weeyaan dowladda war ka haysaan dowlad eh, iska yaro kooban dhaqaalaheedu kooban yahay weeye eh, isla markaana runtii eh, colaado badan oo soo noqnoqday oo shabaab u badan oo yani mudug u badan oo yani u badan sanaag oo u badan sool oo iska soo noqnoqday oo fara badan baa jira Eh, taasi waxay noqonaysaa dagaalku hadduu dheeraadana dhaqaalo fara badan buu kaala dhacayaa abaartu hadday badatana dhaqaalo fara badan bay kaala dhacaysaa baahidii kale ee guud ee dowladnimona ay ku weheliso marka waxaan leeyahay abaartan iyada ah ee dowladda puntland keligeed eh, ma qaban karto mana fulin karto waxaa loo baahan yahay dadku inay guntiga dhexda ku xidhaan marada dhexda ku xidhaan muxuu ahaayey u diyaar garoobaan sidii dadka loo caawin lahaa weliba khaasatan qurba joogta eh, reer puntland waxaan leeyahay en, eh, nin lagu seexdo waa seexan waxa weeye dadka waad idinku lafihiinna umaydaan dhoofin tan haddaad joogtaanna waad noolaan lahayde waan hubaa anigoo laftayduba qurba jooga ta aan ku jiraa ka wanaagsan tii xagga runtii walwalkeeda iyo baraf xaadhideeda iyo eh, dhibaatadeeda tan aan ku jiraan boqol kiiba boqol door bidaya nin walibana waa caynka dalkiisa u fiican marka umaydaan naftiinna umaydaan dhoofinna dalka iyo waxaad u dhoofteen iyo danaha guud waxa weeyaan ummaddii baahi fara badan baa taagan waxaan idinku baaqayaa idinku baraarujinayaa idinkula talinaya sida ugu dhaqsaha badan deg dega badan in eh, ummadda lasoo caawiyo wixii loo qaban karan loo eh, loo soo qabto biyaa loo baahan yahay raashin baa loo baahan yahay weliba marka intaasi timaado haddii roobku yimaado waa in la sameeyaa si xab aan dadkii magaalooyinka usoo gelin ee loogu hayo inay xoolo eh, loo iibiyo iyo bartoodii meelaha hadda ugu daran xaggee baa ka mid ah oo eh, aadka cabashada uga imaanayso eh, maxaase saamayntu ilaa heerkee la eg tahay ma xoolihii ma baktinayaan wax ilaa iyo hadda eh, eh, dad ahoo arrintaasi ama dhimasho ama xoolihii ka baaba'een oo magaalooyinka soo galay miyaa jira meel aan gaar u cayimaya ma jirto sababtu simaa la yidhahdaa tan bari sanaag karkaar nugaal sool en, eh, mudug cayn gardafuu iyo highland waa isku mid weeye waxa weeyaan meel kasta markaan runta kuu sheega dalka hadda roobab shalay iyo daraadiya laleeyahay yarar oo dhinaca xeebta ah ka da-ay way jiraan sida ay eh, eh, u leeyihiin yacni u u weyn yihiin ama waxtar u yihiin eh, weli eh, ma ma hayo laakiin roobab baa ka da-ay en, eh, meel kasta oo dalka eh, puntland dowladda puntland waxa weeyaan baahidu isku mid weeye xoolihii waa dhimanayaan dadkii almost en, eh, waa dhimanayaan waxaa lii sheegayey xaafuun iyo breydo meel u dhow eh, in xitaa hal qof kolleyba inta lee soo sheegay gabadhi ay ku dhimantay ilaahay u naxariisto eh, abaarta darteed sida lii sheegayo waxaan leeyahay eh, baahi dadkii qabo iyo xoolihii qabaan labadiiba waanad ka warhaysaan ummadda soomaalida guud ahaan iyo gaar ahaan reer puntland eh, dhaqaaluhu meeshu ka yimaado iyo eh, noloshoodu waa xoolaha haddii xooluhu baxaan waxay kalifaysaa in dadku magaalooyinka soo galaan magaalooyinkuna waxaa markaa noqonaysaa yani dhib eh, yani laban laaban ama saddex jabaar inay timaado oo iskuulle iyo caafimaad iyo muxuu ahaa nabadgelyada security-ga iyo baahi fara badan baa markaa imanaysa marka runtii waxay tahay inaynaan sugin in dadku ay kusoo eh, magaalooyinka soo galaan in bartooda lagu xooleeyo oo inta roobka u imanayana sidii raashin iyo daawo iyo biyo saddexda oo weliba biyuhu hadeerta ugu im- ugu eh, ugu eh, muhiimsan yihiin runtii ugu daran yihiin in la helaa loo baahan yahay
Eh, ilaa iyo hadda marka maxaa idiin suuroobay guddi ahaan Eh, yaad la kulanteen maxaa ilaa iyo hadda dhaqaale hesheen maxaase idiin qorshaysan idinkoo eh, ka duulaya xaaladda adag ee hadda lagu jiro oo eh, eh, iyo cabashada imaanaysa faraha badan Eh, guddi ahaan eh, guddida culimada oo berigii hore aanu samaynay sheekh fu-aad uu madaxda u yahay eh, iyo wasiiro xukuumadda ku jira iyo anigu waxaanu ballansanahay haddii ilahay ogolaada maalinta arbacada eh, waa berri Eh, insha allah inaanu isugu nimaadno halkan hadday baaqna eh, ugu yaraan laba jeer baanu baaq sii daynay hay-adaha laftooda arbacadii dhoweyd eh, baanu la kulanay oo halkan kula kulmay Eh, runtii mashaakilaadka adduun weynaha ka taagan aawadood waxaad moodaa waxyaabihii la bixin jiray ee yacni eh, ay bixin jireen international communitygu inay yaraadaan yaraadeen sababtu tahay meel kastoo aad eegto qiiq baa ka baxaya baahi baa ka taagan dil dhaawac dhimasho nuucaan ka taagnayn burbur nuucaan ka taagnayn ma jirto marka fankii yani dadka la siin jiray ee dibadda ka imaan jiray markiisa horeba wuu yaraaday haddana yeelkadeede de marka baahi ku haysa definitely meesha aad baahidaada ku dabooli karto ama ha yaraata ama ha badnaatee waad isku dayeysaa international community waa wacnay eh, un agencies-ka iyo n g o-yada intaba waxaan kula shirnay eh, madaxtooyadan kula shirnay En wixii wax hayeyna waa weydiinay eh, wixii aan waxba haynina processku meesha u marayaan weydiinay kulligoodna waxaan kula dardaaranay sida ugu dhaqsaha badan oo aan filayo wiigan gudihiisa in already waa qaar waa la bilaabay runtii tii culimmadu waa bilowday eh, xoogaa lacagahoo markii hore jirtay baa jirtay oo kasoo hadhay tii hore marka oo culimmada gacanta noogu haysay aanu meel ku ogeyn biyihii baan ku bilowna marka en, eh, tan kalena hadday raashin tahay iyo hadday biyo tahay labadaba en, eh, waa ballan qaadeen hadda ayaan dhaweyto waad ka waraysaanoo baahidu meeshay marayso waxaan ku sheegayaa eh, david oo u n d p da eh, eh, country director-ka ah waan la kulmay eh, waxaanu nidhi de waan ognahay oo dhinaca eh, horumarinta iyaad ku shuqul leedihiin laakiin markan maxaa dalkii la hormariyaa isagaaba sidiisi kale u baabaasana waxaan idinka doonayaa wixii dhaqaale aad haysaan fanka aad haysaan inaad qayb iyada kamida u dudaan mxuaha biyodhaamiska runtii wuuna soo dhoweeyey waxaan rajeynaya iyaga laftooda si dhaqsaa oo oo dhow inay hawsha iyadaa wax uga qaadaan markaa meesha wax noo marayaan waxa weyaan dhulkii qaar baanu ka bilownay biyodhaamiskii inta kalena raashinka iyo biyodhaamiska insha allah biidn illahi tacaala dhaqsaa loo gaarsiinaya
dhinaca amniga dalka ka waran dhowaanaha dhan waa tii magaalada gaalkacyo dagaal xoogan uu ka socday dhimasho badan iyo burbur badan iyo barakaac badan iyo wax badan baa dhacay ugu dambeyn dhowaan waa tii gaalkacyo la isugu tegay oo puntland iyo galmudug iyo dowladda federaalka iyo u n kii halkaas heshiis lagu kala saxiixday arrintaas dadkii ka barakacay gaalkacyo weli kuma laaban intoodii badnayd iyagoo ka cabsi qaba in heshiiska fuli waayo dhanka puntland maxaan odhan karnaa heshiiskaas waa la aamini karaa oo waa la hubin karaa dhankiina oo in heshiisku fulo ah amnigu guud ahaan waa fiican yahay alxamdu lilahi rabb alcaalamiin waxaan uga mahad celinayaa ciidamada amniga ee puntland baan uga mahad celinayaa geesiyaasha ee meel walba jooga bacd allah ilaahay ka bacdi iyagaan mahad celinaynaa u foogan sugidda amniga waxaad ka warhaysaan runtii wixii ka dambeeyey qaraxii ka dhacay gaalkacayo waxaan umanayaa bishii august koob iyo labaatankeedii bahay wixii ka dambeeyey dowladda puntland tallaabooyin badan oo ay qaaday baa jiray oo ahayd marmarka qaar xitaa in la xanilay gawaaridii ilaa iminkana ay sidii yihiin processkii in halkaa intay nabaddu sidan tahay amiin hawshu sidan tahay in la hakiyo baabuurtu halka ay ku kala wareegaan horta marka ugu horeysa nin diidanaa iyo nin aan diidanaynba waxaan markhaati cad ah wixii intaa ka dambeeyey cid madaxa laga toogtay iyo cid la dilay iyo wax la qarxiyey midna alxamdu lilahi rabb alcaalamiin ma aanay jirin
laakiin dagaal caadiyaa dhacay oo oo iyo burbur iyo barakac kale iyo eh, wax badan bay sababtay soo maaha waa run wax badan bay sababtay laakiin eh, dagaalku run ahaantii siba uu ku bilaabmay tanuun bay ahayd Eh, ciidamada maraykanka eh, qoladan p s f ta la yidhaahdo ee degan meesha marka yacni ama lasoo weeraro ama lagu soo dhowaado ciidan waad iska garan kartaa waa tii weerarkii lalahaa maraykan baa dad laayey halkan markii lagu laayey waxaad moodeysay inay wax kasta oo meesha jirayba eh, walaalaha ee dhinaca mudug ay xab aan hayn ay runtii u arkeen taasina ay kaliftay isku dhac hor leh isku dhacaas weli wuu socdaa waxaanad ka warhaysaan madaxdii dowladda federaalka prime minister cumar cabdirashiid iyo muxuu ahaa cabdikariim guuleed iyo cabdiweli iyo ergeyga gaarka ah michael cating intuba inay maantadan haddan aan hadlayo inay wada joogaan meesha la yidhahdo oo weli gaalka ayay ku sugan yihiin sidii xal loo heli lahaana la raadinayo waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed oo ku celcelinayaa weliba puntland marnaba inaanay nabadda diidin waxaase nasiib darro ah marka lagula garan waayo nabaddii mar walba puntland waxay lahayd war nabad war nabad war nabad laakiin mar walba xabad xalay baa ugu dambaysay waxbay soo tuurtuurayeen iyadoo la gaadhay xabajoojin inay mar walba wax soo oo madaxdiina joogtay markhaati ka yihiin inay soo tuurayaan oo mar walba wax soo tuurayaan ciidamadeedana lagu yidhi waxba ma ridi kartaan okay ciidan laba ciidan oo ishor fadhiya oo xabad isku ridayaa inta ay yani kala joogsan karaan way yarta labadaba xabadii afkeeday taagan tahay ciidamadeeda waa la xakameeyey waxaa la yidhi xabad ma ridi kartaan laakiin kuwoodii intaa waa soo tuurayaan waa markhaati madoon weeye madaxda
injineer camey arrintani hadda ma waxay salka ku haysaa markii hoos loo dego maxjarka puntland dhisayso oo la xidhiidha arrintii baabuurta la kala wareejinayey ma arrintaasay salka ku haysaa arrintu oo oo oo u degila adahay oo xabadda ilaa iyo hadda ay u socotaa dhanka galmudug adiga le weli xabaday soo tuurayaan horta marka ugu horeysa aan ku saxay wuxuu maxjar maaha waa saylad weeye sayladaasna qofku hadduu si dadnimo leh u fekero sayladda la dhisayaa waxay faa'iido u tahay labada dhinacba dhinaca koonfurta iyo dhinaca waqooyiga labadaba waxaana kuu sheegayaa shaqooyinka la qabanaya qaarkood runtii dhinaca koonfurtaaba qabata waqooyigu dhinaca waqooyigu maba qabtaanba it means waxaa laga yaabaa dhaqaalaha ka soo gelaya iyaga iyo kanaga soo gelaya in kan iyaga ka soo gelaya uu badan yahayba mararka qaarkood inay sidaa noola fahmaan baa horta fiican wax yacni mashruuc dhinaca waqooyiga keliya loogu talagalay maaha wuxuu ahaa mashruuc gaalkacayo loogu talagalay waxay la tahay gaalkacayo xaafad ka midii ma odhan karto maxjarka iyo am sorry seeladiyan la dhisi waa xaafad ma ogdahay marka intaa la yidhaahdaay caqliga saliimkaa diidaya barta marka ugu horeysa waxaan soo sheegaya walaalahayo sayladan cidina cid kama laha adigiina ad keensan kartaan waa laga iibsan karaa kayagaanu keensan karaa waa laga iibsan karaa gawaaridii baa lagu dejinayaa xamaaligaa la qaadanaya yani waxyaaba fara badan shidaalkii baa lagaa iibsanaya rootigaa lagaa iibsanaya shaahi bigeeska marka waxay noqonaysaa hawl runtii labada labadaba laga wada faa'iisto ee yaan loo arkin hawl dhinac keliya faa'iidadeedu ay taagan tahay waa laga yaabaa fakarkii baanu la nimi haddaad idinku la iman lahaydeen walaalaha ayaanu sheegaya waa idinku raaci lahayd meeshaad ka dhistaanna waanu waanu idinku iman lahayd iminkana sidaan qabo dhulka laga dhisayna waa dhul puntland ay leedahay dhisidiisa cidna wax ka weydiin mayno inuu shaqeeyo cidna wax ka weydiin mayno marka dhismihii ma socdaa ma dhadhow yahay mise hakadii xogaa ku yimid waxa la yidhahda hakad oo ku yimid ma jiro dagaalkoo soconaya trust me iyuu soconayay haddana siligii ugu dambeeyey baa lagu xidhayaa waana shaqaynaysaa insha allah hawl cid loo joojinayo maaha because hawl cid wax yeelaynaysa markeeda hore inay wax jirto mooyaane ma aha hawshani waa saylad puntland galmudug iyo ciddii kaloo u baahanba laga wada faa'iidaysanayo hadday tahay dhinac shaqo abuur iyo hadday tahay dhinac ganacsi iyo hadday tahay dhinac walbaba waxaad ka war haysaa ganacsatada reer boosaaso ee reer puntland iyo ganacsatada hiiraan inay isku xidhan yihiin waxaa dhacday oo aan kuu xaqiijinaya in arigii dhinacan joogay meesha la yidhaahdo puntland inta isha laga laga laalay in la aaday meelo kaloo fogfog hadda waxaa dhacaysaan ku tusaya in ariga puntland yacni uu ku xeroodo oo inta lasoo iibsado sayladda lagu naaxiyo lagu daweeyo kii meel kale ka yimaado ama galmudug ha ka yimaado ama dowlad deegaanka ha ka yimaado ama meeshu doona ha ka yimaado hiiraan ha ka yimaado marnaba anagu niman le ma soo geli karaan ma nihine halkaasaa ummadda soomaaliyeed kaga wada faa'iidaysanaysa loogu daweynayaa loogu naaxinayaa lagu korinayaa isagoo cayilan oo la culays ah aryaha qaarkood yaa markaa la iibinayaa la diraya taasina waxay faa'iido u tahay guud ahaan inta deegaanka degta gaarna uma aha puntland dhinaca amniga baan ku guda jirnay weli mar sii horeysay deegaanka la yidhaahdo ama degmada la yidhahdo qandala oo beriga fog ee puntland ah siiba gobolka bari ah ciidamo daacish ka tirsan baa qabsaday ilaa iyo haddana waxaan ka warhaynaa iyagoo inay weli haystaan oo meesha ay joogaan arrintaas maxaa dowladdu tallaabo u qaadi weyday maxaase aada xog ka haysaa wal xog ka haysaa meesha kuma jirto waayo madaxweyne ku-xigeenkii puntland baana xog badan baan ka hayaa nimanku waa soo galeen hadday soo galeenna waad garan kartaa ciidan meel soo galay dowlad ciidankeeduna si kasta oo dowladdu ciidan ku haysto diyaargarintiisa iyo logistigiskiisu mudday qaadantaa ciidamadii waa loo isu yeedhay awaamirtiina waa haystaan insha allah biidn illaahi tacaala sida ugu dhaqsaa badan waxaa dhacaysa in eh, ciidamadii idinkala soo hadlaan oo guddoomiyaha gobolku idinkala soo hadlo oo cid walba idinkala soo hadasho haddii ilahay ogolaado mana sii haysan doonaa
dhowaan dowladdu waxay heshiis la gashay guddoomiyihii hore ee gobolka bari ee gallan oo mar dowladda ay isku dhaceen Eh, arrintaas eh, baryada nooga war Eh, waa sida aada u sheegtay eh, waa la wada hadlay eh, muddaa wada hadalku socday eh, maasha allah natiijo wanaagsan bay ku timi ciidankaas iyo madaxweynuhu waad ka warraysaa carbay isugu tageen odayaasha eh, beesha iyo madaxweynaha iyo dowladdu halkaasay tageen waana lagu heshiiyey maasha allah yacni meelaha warar baan ka maqlaayo eh, waxyaabo dhaqaalaha meesha jiray eh, busishan baa jiray waxan baa jiray ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa galana nin madaxaho guddoomiye gobola buu ahaa waana nin runtii caqli badan waana nin dalkiisa jecel dhib uu u geystay dalkana totally ma jirta nin baa intuu qori qaata marba meel soo weerare nin keyntiisa iskaga jiru ahaada wax tabanayey tabashadiina waa ka wada hadalay alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin arrintaasina waa dhamaatay
aad baad u mahadsantahay mudane madaxweyne Eh, aan kula kaftamo eh, dad badan baa waxay qabaan haddii madaxweyne ama madaxweyne ku-xigeen la noqdo dee halkan in bahal lacagii iska socoto oo tuubal iska nuugo oo maaragtay lacag la iska gurto oo soomaalidu marka aad eh, eh, fadhi kudarrada iyo fiirisid arrimahaas aad baa loo hadal hayaa Eh, maxaad marka ka oran lahayd eh, dhanka dhaqaalaha iyo madaxda
wal eh, dhaqaalaha madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkaba dee dhaqaale u qoondaysani waa jiraan waxaan idin sheegaynaa dhaqaale ka duwan kaa noo qoondaysan ma jiraan ka noo qoondaysani waa dhaqaale marka loo eego dalalka qaar aad nooga uga yar waana ku qanacsannahay because waxaanu lagu lagu waxaa la yidhaahdaa eh, ka qoondaysan midaan ahayn baa madaxda iska gurtaan baa la yidhahdaa dhanka musuq maasuqa eh, kaftan baa iga ahaato Een, eh, runtii horta nin durbaan tuntay ilaaq dalbe baa layidhi ninku hadduu madax soo doonto wax kastoo lagu yidhaahdo waa inaad eh, dulqaad eh, muujinaysaa waxa weeyaan runtii meelaha waa ka maqlaynaa xanta laakiin xaqiiqada waxa weeye inaan waxa la sheegaya dadku sheegayaan wax allaaliya wax ka jira aanay jirin aniga madaxweynuhu waa is-uroognahay wasaaraddeeda waa ognahay maaliyaddaanu ognahay yacni tuhunku weligeed baa laystuhmayey oo idin odhan mayno war maxaad noo tuhmaysaan laakiin haddii nin carbeed magaciisa baa iga lunsane iyo tareen buu soo raacay isagoo france ku socda marka waana indhala'ya ninkii carab ugu carabida badnaa buu ahaa Eh, waxaan ka xumaynaa magaciisa ilaawo dabadeedna gabadh buu isla soo raaceen tarankiyo muraayad madow buu sitahay sidaasunbuu gabadhi ugu aay- ugu dhaygaga waxay tiri intay kusoo timi war maxaadee naga eegaysa wuxuu ku yidhi xaaladda aan ku sugnahay haddaad og tahay imaad tirahdeen maxaad naga eegaysaa bal maxaa dhacay ay tiri waaba indhala ah waxaan u malaynayaa ummaddu waa iska kaayatuumaysaa hadday intay noo yimaadaan na waraystaan waxaanu dhaanoo weyn ma jiro aleela kursigaanu ku fadhino yacni waa ka mashaakalaad badanna laakiin kama dhaqaalo badnin
aad baa mahadsantahay mudane madaxweyne Eh, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo eh, marar badan waxaa la yidhahdaa qoori xire kuma heshiiso oo in badan waxaan maqalnaa eh, madaxweynihii federaalka iyo ra-iisul wasaarihii baa isku dhegan guddoomiyihii iyo ra-isul wasaarihii baa isku dhegan dhanka puntland oo kale waayaha waa la hadal hayo waxaa la dhahaa madaxweynihii iyo ku-xigeenkii waa isku dhegan yihiin waxba isku khilaafsan yihiin guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweynihii baa is haysta arrimahaas ka waran dhanka puntland
Eh, runtii eh, horta marka ugu horeysa haddaad aragta meel laga shaqaynayo aan la isqabsa wax yacni murana iyo isqabsiba aanu jirin waa meel aan cidiba wax qabanayn horta marka ugu horeysa taa niyadda gashada haddii wax la wada xukumayo madaxweyne sidan bay ku wacan tahay iyo madaxweyne ku-xigeen sidan bay ku wacan tahay iyo sidaa armaynu u daynaa waa lays odhanaya laakiin isqabqabsi colaad reeba isqabqabsi lays haysto haba yaraatee ma jirto sababtan waa kuu sheegaya adduunkan haddii laba ila- ilaah jiraan een, te mushkiladda iyagaaba isku keen qabsan lahaa moogta waa la isroogi lahaa waa waxa madaxweyne loo yidhi dalkan madaxweynuhu dalka isagaa xukuma madaxweyne ku-xigeenku ma xukumo mar hadduu madaxweynuhu meesha joogo ee, la taliyaa tahay moogta la taliye ama taladaada ha la qaato ama yaana la qaadanin laakiin ninka dalka xukumaaya waa madaxweynaha loo doortay ee mandate u haysta taas aawadeed isqabqabsi jiraa dadkani marmarka qaarkood waad la yaabaysaa iyadaan waxbaba jirin yaa lagu odhanaya waxaasaa jira iyo waxaasaa jira waxaan u sheegayaa reer puntland oo leeyahay taa rumeeya ana aan idiin sheegaya wax isqabqabsi la yidhaahdo iyo wax cadaawad la yidhaahdo iyo wax hadala iyo wax murani midna waxbaa la isweydiinaya midna inaanay jirin ninkii ninkii qabana ha ka baxdo ninkaan qabinowna sidaadan u qabin bayan u jirin dee wakaa
ugu dambeyntii mudane madaxweyne ee madaxweyne ku-xigeen haddii aan kula kaftamo ka sokow inaad tahay madaxweyne ku-xigeenkii puntland qofka labaad ee puntland ugu sarreeya inaad tahay marka laga yimaado xukunka iyo dowladnimada iyo wadida ee hawsha faraha badan ee aad sheegtay dhanka kale ee nolosha ka waran suugaanta horta sida isku tihey
wallaahi niihow eh, suugaanta damiin baan ka ah Eh, mana qabto oo dadka suugaanta qabta waxa weeyaan mihi madaxweyne cabdiweli baa suugaanta qabta ee weydiiya laakiin anigu eh, runtii ma ma xiiseeyo markaa dhinaca dhallinyarada iyo jacaylka hasaawiya sida isku tihey
een, taa waan ka gaboobay waxa weeyaan haddeer had- haddeer sidee dalka wuxuu horumaraysaa iyo nabadgelyadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo waxaasaan ka fakeraaye ee haba yaraate ee waxaas waktiba loo heli maayo marmarka qaarkood guriga aan joogno waxaan ku tilmaamaa jeel madaxa ka furan ee xagga sare ka furan inuu yahay marka lagu yidhahda meel u dhaqaaqi maysid waxaa hubaala oo dhab ah sheeko dhacday obama wuxuu yidhi berigii maxaad waxa kugu kugu badan what you miss the most eh, mr president wuxuu yidhi xorriyaddii marka xorriyaddaada la waayo marka aniga markii la doortay waxaa idhi war waa nin madow oo maraykanahoo eh, nin madow oo dow- madaxweyne maraykan loo doortado waa waa yacni waa kaftamaya inayan kaftanhayn anigu waxaan ogaaday markii madaxweyne ku-xigeen lai doortay ee askarigii aniga ilaalinayay ii diiday inaan baxo oo gaarigii iga soo rogay ee aan iska fadhiistay anigoo xanaaqsan waxaan ka qaban karaana aanay jirin marka waxaan jeel jeel jeel dul- dusha ka furan baanu ku jiraayo waxa aad ka hadlaysa iyo kaftankaa iyo gabdhaha jacaylkaa iyo adeero muran baanu ku jiraa adigaa mudan aad iyo aad barnaamijka martisoor ee toddobaadkan akhyaareey waa naga intaas waxaana toddobaadkan barnaamijka marti u ahaa madaxweyne ku-xigeenka puntland injineer camey wuxuuna barnaamijku idinka imaanaya stuudiyaha daljir ee magaalada garoowe dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetkana waad nagala socoteen intaan barnaamijkan la mida ku kulmayno nabaday
ardayada muhiimka qarniyadan u yaalka taariikhana yuladka waqtiyadan yureynta dararaha iyo hoonka waqtiyadan yureynta dararaha iyo hoonka habeenada iyo boolka dhacdada yaqiinka habeenada iyo boolka dhacdada yaqiinka waxaan shalayto yeelaa maantana la yaaba waxaan shalayto yeelaa maantana la yaaba
hilibkuya alyaal orhaadikayo ogaan laga odhan yal iyo dhaaf hadduu hilibkuya alyaal orhaadkayo ogaan laga odhan yal iyo dhaaf wuxuu yidhi halla wadaa ya xogo camayugana lagu galo halla wadaa ya xogo camayugana lagu galo
maxaa galay yow yow maxay tahay maxa sheekadii maxaa galay yow yow maxay tahay maxa sheekadii yeelbiyday ku ekayd hadalkayaan isyelyeel yeelbiyday ku ekayd hadalkayaan isyelyeel